bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo racfaan ka qaadanaya go-aan ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha waxay sheegeen inaysan kordhin doonin muddada diiwaangelinta codbixiyayaasha booliiska soomaaliya amisomna waxay ka wada hadleen sugidda amniga doorashooyinka subax wanaagsan intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay sidee labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadku waa labada kun iyo labaataniyo kow kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee xuduudaha dalka e b c ayaa sheegay inaan la kordhin doonin muddada ay soconayso diiwaangelinta codbixiyaasha cusub ee ku eg labada bisha koyo tobnaad ee sanadkan gudoomiyaha i b c wafula jabokati ayaa go-aankan u aaneeyay dhaqaale yari ay guddigu wajahayaan waxa uu xusay in guddiga la siiyey lacag dhan hal dhibic labo bilyan oo shilinka dalka inkastoo wasaaradda maaliyadda ka codsaday afar bilyan diiwaangelinta codbixiyaasha oo soo bilaabatay afartii bishan ayaa lagu bartilmaameedsanayay ilaa iyo lix milyan oo qof ah se ahaatee waxaa weli hooseysa tirada dadweynaha ee ka qeyb qaadanaya barnaamijkan kadib markii toddobaadkii hore maxkamadda sare ee dalka ay soo saartay raalli ahada dhegeystayaal kadib markii toddobaadkii hore ay maxkamadda sare ee wadanku ay soo saartay amar madaxweynaha dalka uhuru kenyaata looga dalbanayo inuu muddo toban iyo afar cisho gudahooda uu kusoo magacaabo lix garsoorayaal ah ayuu maxkamadda racfaanka ee dalka waxa uu madaxweynuhu ku wargeliyey inuusan go-aankaasi ku qanacsanayn waxa uu gudbiyey dacwad racfaan ah oo uu arinkan kaga soo horjeedo madaxweynaha ayaa weli ku adkeysanaya in ay jiraan sababo dastuuri ah oo uu cuskaday in magacyada lix xaakin uu ka reebo liis afartan xubnood ka koobnaa oo loo gudbiyey si uu ugu magacaabo maxkamadaha kala duwan ee dalka waxa uu horey hogaamiyaha dalka u sheegay in garsoorayaashan ay wajahayaan eedeymo dhanka habdhaqanka ah amarkii madaxweynaha loogu qabtay laba toddobaad ayaa waxaa soo saaray waa xaakino ay ka mid yihiin william sioka james waika iyo sidoo kale george duulu xaakinadu waxay sheegeen in haddii hogaamiyaha dalka aanu fursadan ka faa-iideysan marka ay dhammaato muddada loo qabtay kadib xaakinadaas kale ee in lasoo magacaabo loo baahan yahay loo aqoonsan doono inay yihiin kuwo magacaaban oo ka shaqeyn kara maxkamadaha dalka balse intaa muddadu dhammaan ayuu hadda madaxweynaha waxa uu maxkamadda aracfaanka u gudbiyey dacwad uu tallaabadaasi kaga soo horjeedo islamarkaana uu ku sheegayo in uusan ku qanacsanayn ciidamada ammaanka ee dalka ayaa xaqiijiyey in shil laga soo tebiyey magaalada loytogtog oo ka tirsan ismaamul goboleedka kajaado ay ku dhinteen lix qof oo hal qoys kasoo wada jeeda dadkan ayaa isugu jiray darawal magaciisa lagu sheegay jogrey iyo sidoo kale shan qof oo rakaab ahaa wararka ayaa intaa ku daraya in shilka uu dhacay abaare toddobadii iyo soddonkii fiidnimo ee xalay kadib markii baabuur waa baabuur ay dadkani la socdeen amaba saarnaayeen oo waddada ka baxay isaga oo ugu dambeyntiina dhowr mar gaarigaasi gadoomay shilka ayaa waxaa laga soo tabiyey meel ku dhow aagga loo yaqaano koomaaji waxaana sidoo kale hadda socda baaritaanada dhacdadan la xiriirta oo ay wadaan ciidamada booliiska ee deegaankaasi ka howlgala
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhagayso star f m
taliyaha ciidamada booliiska ee soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan booliiska howlgalka midooda afrika amisom kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta sugidda amniga doorashooyinka iyo howlaha hortibinta u leh guddiga amniga doorashada taliya ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ah guddoomiyaha guddiga amniga ee doorashooyinka soomaaliya wuxuuna sheegay in guddiga amniga doorashooyinka ay ka go-an tahay in doorashada soomaaliya ay ku dhacdo jawi nabdoon oo xasilooni laga dheehanayo saraakiisha ciidamada booliiska amisom waxay dhankooda iyaguna ballan qaadeen inay kaalin weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga doorashada golaha shacbiga ee la filaya in dhowaan ay soomaaliya ka bilaabato ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ee amisom ayaa la filayaa inay si weyn u sugaan goobaha lagu qabanayo doorashooyinka xubnaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya garyaqaan jamaal mandela oo ka mid ah garyaqaanada deegaanada somalilan ka howlgala oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in waaxda garsoorka ee somalilan ay xaquuqda dastuuriga ah ee maxbuusnimo uu xaqa u leeyahay wariye cabdimaalig muuse caldoon ay ku xadgudubtay muuse waa cabdimaalig muuse caldoon ayaa muddo laba bilood ka badan waxa uu ku xiran yahay somalilan garyaqaanka ayaana sheegay in iyada oo horey qareenada cabdimaalig iyo heladiisaba loogu sheegay in arinta si hoose lagu dhammaynayo maxkamadda shalay la horkeenay iyadoo qareenadiisa iyo qoyskiisa aysan midna ka warqabin waxaana uu cambaareeyey tallaabadaasi isagoo sheegay in ugu yaraan saddex mar xaquuqda uu leeyahay lagu xadgudbay marka la rumaangareeyo rumaanka ugu badan ee sharcigu geliyo waa toddoba cisho toddoba cisho kasta in la soo celiyo markay toddobaad dhammaadaba oo lagu wargeliyo lama keeniyo uun maxkamadda laakiin waa in lagu wargeliyo dacwadiisu halkay marayso iyo waxa loo haysto taasi cabdimaalig may dhicin maalintii horraysay markii maxkamadda la keenay iyo ilaa maanta uu xidhnaa maalin keliya dib looguma soo celin isagoon kiiskiisii war ka haynin eherada laftirkeeda war qaldan loo sheegay waxaa loo sheegay arrintii in dhexdhexaadin lagu wado inay si wanaagsan ku dhammaanayso xataa hooyadii oo qalbiga loo dejiyey burcay iskaga noqoto iyadoo nafisay la soo hadashay waxa niman madaxii inay arrinkii galeen ilaa heer madaxtooye ay arrintii gaadhay wanaagna ay ku dhammaanayso arrintii halkaa taagnayd ee dadka saa si loogu sheegay saaka cabdimaalig wuxuu ku war helay waxaa la yidhi maxkamadii baa la furayaa dacwaddaadii baa la dhegaysanaya arrintaas cabdimaalig aad buu uga xumaaday waxuu yidhi qareenadaydu maan sheegin oo qareenna maan qabsanin maalintii hore maadaama laigu yidhi arrinkii waa la xallinayaana saasaan qareenadii ku yidhi ku jooga waxaan codsanaya in fadhiga dib laygu dhigo oo aan wax maxkamadii furmin taasi lagama yeelin ee eeddii oo ahayd inuu qareenku goobjoog noqdo waa loo akhriyey arrintaasi runtii aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa maxbuuskaasi saddex jeerba xaqiisa waa lagu tuntay marka koowaad sifee sharciga ahaa looma marin oo dariiqa lagu soo xidhay jidkii sharciga ahaa looma raacin waa marka labaad maxbuuskaasi xaq looguma lahayn toddoba cisho wax ka badan rumaankiisu inuu noqdo maalintii maxkamadda la hor keenay ay xalaashadeen booliisku waxay toddoba cisho kadib haddana in la soo celiyo ee shan iyo afartan cisho in ka badan ayuu ku jiray jeelka iyadoon maxkamad dambe la hor keenin waxaa taasi ka daran xalay ilaa shalay ilaa daraad ilaa maalmihii ka horraysay in lagu wargeliyaba ahayd maalin hebla ayaa lagu qaadayaa ee qareenna haddaad qabsansa qabso ehelkaagu lama samaynin ayadoo halka arrintu maraysa oo aan cidna loo sheegin cidina ogeyn xataa hooyadii aanay ka warhaynin ayuunbaa saaka la keenay maxkamadda arrintaasi aad baan uga xunnahay waxaanu leenahay maxaabiista xuquuqdooda maxkamad ahaan bilays ahaan iyo xeeraalin ahaanba ha la dhowro xaaladiisa kale caafimaad aad iyo aad bay wanaagsantahy mushkiladna badanka jeelasheenna wax maxaabiista soo gaadha mushkiladoo gaari ma jirto laakiin xuquuqtaa ka duwan buu maxbuusku leeyahy oo ah sharciguna ilaaliyey ay tahayna in la ilaaliyo garsoorkuna ay tahay in la ilaaliyo maxbuuska toddoba cisho wax ka badan rumaana lama siin karo bilayska maalinta la rumaangareeyo waa in toddoba cisho kadib la soo celiyaa loona sheegaa sifaha uu xidhan yahay runtii arrintaasi waa arrin jidkii cadaaladad luminaysa iyo xuquuqdii muwaadinkaasi lahaaba waxay ahayd ehelkiisu inuu ka soo qayb galo saaka qof qur oo qoyskiisiia amba asxaabtiisii ogo maxkamadda joogay muu jirin qareenna hadalkeedaba dah qof kasta oo cabanaya wuu dacwoon karaa taa sharcigaa siiyey oo qofka lama odhan karo amba madaxweyne ha noqdo amba cid kale ha noqdo maxaad u dacwootay laakiin kaasi siduu xaqa u leeyahay ayuu maxbuuskuna xaq u leeyahay tasaakaanu ka cabanayna cabdimaaligna ka cabanaya annaguna ka gareeqaanahaan aanu ka soo horjeedna waxay tahay maxbuuskaasi xaqiisii ahaa inuu warka dacwadiisa hayo lama siinin tanoo kalena waa markii u horraysay ay maxkamadaha iyo somalilan gudaheedaba ka dhacdo waxaad moodaa inta warkiisa la demiyey oo heeladiisa iyo gareeqaanadiiba war khaldan loo sheegay oo arrintii wanaag bay ku dhammaanaysaa in lala soo guday oo saa kun toddobadii subaxnimo la yidhi dacwaddaadi way furmaysa tallaabo kaloo dee horta taalaama jirta waxay tahay waajibkana saaran wixii cabasho aana inaanu ummadda la wadaagno wixii arrin garsoorana inaanu fadhiyada dambe dacwadda ka qayb gallo oo aanu tagnuun ka difaacno wixii eedaa waxa soo eedaya bilayska iyo xeeraalinta wada jira qof kastoo la soo eedeeyna dastuurku wuxuu xaq u siiyey inuu qareen qabsado marka ka garyaqaan ahaan shayga aanu ka doodnaa ma aha maxaa hebel loo soo eedeeyey ee hebel waxaa lagu soo eedeeyey cadaalad ma tahay iyo sharci ma tahay ayaanu ka doodnaa
garyaqaana ka tirsan kuwa ka howlgala somalilan ayaa codkaasina ahaa wasiiri dowlaha arrimaha amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa sheegay in ay laba kooxood u xil saareen amniga goobihii lagu dagaalamay ee degmada guraceel wasiiru dowlaha ee maamulka galmudug oo warbaahinta kula hadlay guraceel ayaa sheegay in guundhad ahaan amniga magaalada guraceel la xaqiijiyay islamarkaana xilligan wixii ka dambeeyay qof aan ciidan ahayn aanun hub ka dhex qaadan karin magaaladaasi wuxuu intaasi ku daray in ay soo saari doonaan xeer guud ahaan deegaanada maamulka galmudug hubka dhigis looga bilaabayo wuxuuna ugu baaqay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulkaba inay xiryahooda ku ekaadaan amarka kasoo baxay wasaaradda amniga ee maamulka galmudug ayaa kusoo aadaya saacado un kadib markii ciidanka ahal sunna ay ka baxeen magaalada guraceel kadib wadahadalo socday saacadihii kabixitaankooda ka horeeyey magaaladaasi oo afar cisho oo xiriiri ah ay ka socdeen dagaalo culus oo u dhexeeyey ahal sunna iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa maamulka galmudug dhanka kalena wararka ka imaanaya isla magaaladaasi guraceel ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada booliiska ee guraceel ay xalay xili dambe xireen wariye lagu magacaabo cabdiweli tooxow oo kamid a wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulkaasi ka hor xariga wariyaha ayaa wararku sheegayaan in taliyaha ciidamada booliiska ee degmada guraceel dhame cismaan cali huud oo u yeeray si waraysi looga qaado balse markii dambe la xiray sababaha loo xiray ayaa wararka warbaahinta gudaha soomaaliya ay tibinayso waxa ay la sheegay inay la xiriiraan warar uu tibiyey oo ku saabsanaa dagaaladii ka dhacay degmada guraceel weriye cabdiweli tooxow ayaa horey ugu sugnaan jiray magaalada dhuusamareeb balse toddobaadyadii lasoo dhaafay ayuu ku sugnaa gurceel halkaasi oo dagaalo ay ka socdeen maalmihii ugu dambeeyey ee dhexmara ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinacay ciidamada ahlusunna waa markii labaad oo wariyahan xabsiga la dhigay muddo hal bil gudahood ah iyadoona ciidamada ee amniga ee magaalada gurceel xalay xili dambe lagu soo waramaya in ay xabsiga dhigeen weriye tooxow oo kamid ah kuwa wariyaasha ka howlgala gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa bangiga adduunka iyo sanduuqa caalamiga ee lacagta i m f waxa uu usoo jeediyey inay dib u bilaabaan dhaqaalihii ay siin jireen dowladda afghanistan waxa uu mas-uulkan hoosta ka xariiqay in tallaabadaasi ay kaalin weyn ka qaadan karto dib u dhiska dalkaasi kadib markii bartamihii bishii sideedaad ee sanadkan kooxda taalibaan ay la wareegtay hogaanka afghanistan ayaa waxaa xanibaad la saaray balaayiin doolara oo hantida bangiyada dhexe ee dalkaasi sidoo kale waxaa meesha ka baxay maalgelintii hay-adaha caalamiga inkastoo aan weli la jarin gargaarkii bini-aadanimada wararka ayaa intaasi ku daraya in afghanistan ay wajahayso dhaqaale xumi taas oo sababtay in shaqaalaha dowladda aan mushaar la siin halka qiimaha cunooyinkana ay kordheen hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa waxa ay talaadadii sheegtay in dhaqaalaha dalkaasi uu sanadkan gudihiisa hoos usii dhici karo boqolkiiba soddon warkii aa kala socoteen idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari waynagay intaas anigoo faadima ayaa soo jeedinaya muscabna uu farsamaynayay intaan warkaan warka xiga ku kulmayno nabade